feel the wind. Five, six, seven.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin koob iyo tobanka bisha janaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barkii aruurnimo idaacadda waxaa idinla socodsiin doona barnaamijka dhallinyarada maanta wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sare u kaca sarifka doolarka oo aad u saameeyey dhallinyarada ku ganacsata suuqa magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaanahay dhalinyarta kusoo biirtay ganacsiga ee gobolka sool doolka dhibaato weyn buu hayaa maalan qofkiiba wuxuu iibsanaya neef araya kaash soo qaadanaya wuu kula imaanaya wuxuu dhahayaa beerkaba iga iibi makuteeda dolo doolar wuxuu dhahayaa wuu ka cararaya qofka muduyibadh yatooyibadh marka kaash laga dhigana waa lacag badan bay noqonaysaa qofkin waa ka cararaya kaashku xoog goon maayo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada wacyigelinta caafimaadka ka sameynaysa magaalada boosaaso kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida nooca cusub ee fayraska covid sagaal iyo toban ee dalka britain lagu arkay oo saynisyahanadu ay u malaynayaan inuu aad uga faafid badan yahay midkii hore ayaa laga helay dalalka faransiiska iyo ruushka sida ay warbaahinada caalamka soo wariyeen axaddii ruushka oo laga diiwaangeliyey in ka badan saddex milyan oo kiis oo fayraska ah ayaa ilaa iyo saddex iyo tobanka janaayo xayiro aad ku soo rogay duulimaadyada uga imanaya dalka britain oo xanuunka fara kulul uu ku hayo iyadoo qasab looga dhigay laba toddobaad oo karantiin ah dadka ka soo safraya dalkaasi britain dhinaca kale dowladda britain ayaa sii wada la tacaalidda kiisaska iyo dhimashada cirka isku sii shareeraysa ee uu sababay covid sagaal iyo toban iyadoo ay dhaqangashay xayiraaddii la soo rogay duqa magaalada london saadiq khan ayaa sheegay in cisbitaalada ay sariiro la-aan ku dhici doonto toddobaadyada soo socda haddii uusan hoos u dhicin faafitaanka xanuunka iyadoo ay adkaan doonto in meelo la seexiya loo helo dadka uu soo ridanayo noocan cusub ee fayraska britain ka dilaaca ayaa laga helay shan iyo afartan dal oo caalamka ah iyo siddeed gobol oo maraykanka ah dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa waxa ay riixayeen ilaa iyo xalay oo axad ahayd in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha xilka kasii degaya oo xilka xayuubin lagu sameeyay madaxweyne donald trump wakhti un ay ka dhiman tahay muddo xileedkiisa maalmo xubnaha dimuqraadiga ayaa sheegay in trump uu wajihi doono in cadaalada la horkee wixii ka dhacay arbacadii lasoo dhaafay aqalka capital hiilka awgeed taasi oo keentay dhimashada shan qof kadib markii taageerayaasha trump isku dhaceen oo weerar uu dhex maray ayaga iyo booliiska ma jirto go-aan kama dambayso oo ay qabteen xubnaha oo laga gaaray arrinkaasi laakiinse afhayeenka aqalka nancy bolosi ayaa sheegtay inay keeni karto arrintan qaraarka xilka qaadista trump isniinta maanta iyadoo sidoo kaleetana lagu eedeynaya in uu kiciyey qalalaaso lagu hor istaagi lahaa koongareeska inay ansixiyaan doorashada codadkooda lagu murmay ee electoral college-ka loo yaqaano ee lagu doortay madaxweynaha wakhtigan dooran joe biden
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhalinyarada ka shaqaysata suuqa magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay in saameyn dhaqaale oo la taaban karo uu ku yeeshay qiimo dhaca shilinka soomaaliga ku yimid iyo sare ukaca sarifka doolarka warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol dhalinyarada magaalada laascaanood ee suuqyada kala duwan ka shaqaysta ayaa saameyn badan uu ku yeeshay sarifka lacagaha doolarka iyo shilin soomaaliga qaar ka mid a dhalinyarada suuqyada magaalada laascaanood ka ganacsada oo barnaamijka laanta afka soomaaliga ee dhallinyaradan kaga hadalla ayay u warameen xaalada ganacsiga ay ku haystaan suuqyada kala duwan ee ku yaala magaalada laascaanood
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan ahay yaasiin cabdi timan weyne waxaan joogaa gobolka sool niyo haddii aan kaa sheekayo dolarku niyo dolarku waa afartan iyo koo weeye marka niyo sixirbar uu nagu yeeshay haddaanu nahay ganacsatada suuqlayda marka niyo waxaan jeclaan lahaa inay ka hadlaan dadka laascaano doorkan kacay iyo saamayntuu leeyahay siyahaan dadkii danyartaa way ku baabeeen siyahaan dadka danyartaa baa ku baaba'ay dolarka niyo ilaa hadda meel u fadhiya la garanmaayo xaaladdu waa sidaa weeye balyaasin waxaad iga warrantaa suuqaad hadda joogtaan bal dhallinyarada ka shaqaysata iyo sida ganacsigooda yar ay haystaan uu saameeyey bal kale nooga war wallaahi walaal wuu saameeyey niyo haddee doolarkii markaad qofkii aad ka iibso hal beeroo kabaa aad ku tilaado toddoba doolar ee badh wuu kaa cararayaa doolarkiina bartiisii unbuu taagan yahay adna waxaa samaysagalaysa waxayna dib bay u fadhiisteen marka waxaan jeclaan lahaa odayaasheeda dadkiina kaash bay warasitaan waxaan jeclaan lahaa awqaasheeda iyo garaadadeeda inay ka hadlaan doolarka waa sidaasaan dhihi lahaa halka doolar wuxuu marayaa koob iyo afart meel uu fadhiya ilaa hadda la garamaayo marka uu sito tusaale ahaan oo kale boqol kun muxuu u goynayaana walaal boqolku waxba goyn maayo wax uu jaraya ma jiro hal beeroo dibaaladda ah buu jarayaa marka waxaa weeye boqolkaa marka adigu waxbaa kaa dhiman basaga waxbaa kaa raacaya adna waad xushoonaysaa ninka markaad boqolka qaado waxaad soonaysaa dheer ha sigee sidaa marka nin qofya waan kabala ahay wuxu uu sameeyey garamaysa marka waa sidaa wey walaal dhallinyarada ganacsatada yarar samaysatay horey u lahayd saamayn ma ku yeelanaya in ganacsigoodu meesha ka baxo waxyaabaha yarar isu geeyeen oo kale ay doonayeen nolol maalmeedkooda ku raadsadaan haa saamayn muxuu ugu yeelan waaya wuu ku yeelanaya waayo qofkii dhallinyarada markuu soo qaato xoogaagii uu siraa caddayso dhammaantoona markuu fadhiyo oo wixii la asna qaali lagloo siibiyo kana uu qaali ku yidhaaho dabala kala caraya wixii la iibsan maayo suuqii marka hore waxaan waa wuxuu ahaa meelaha siddeed labaatan haddeertan waa afartan iyo kow wax isku dhow maaha waxaan ka hadli lahaa gobolka sool dad bay leedahay dadkii waa ka hadleen waxaan hawsha sababtu waxay tahay waa doolarkii oo meel aan fadhiistay walgalan waaye maya kaash balawaa kaashba ma jiro doolarkii waa batay qof kastana saad buu sitaa qof kasta xulaa saadkaas inuu isticmaalaya marka waxaan jeclaan lahaa inuu doo macnihi lacagtu maaragtay la qiimo dhimo oo hoos u degto lacagtu
sidoo kale xasan cabdulaahi oo dhallinyarada ka shaqaysata suuqa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee xasan uga warramaya saamaynta sixirbararku ku yeeshay dhallinyarada suuqa ka shaqaysanaysa bismillahi raxmaan raxiim magacay haliya xasan cabdulaahi waxaan ku magacdhere xasan wado waxaan ahay dhallinyarta kusoo biirtay ganacsiga ee gobolka sool runtii arrinta doolanka maanta ka hadlayna arrinta doolanka dhibaato weyn banu hayaa matalan qofkii baa wuxuu iibsanaya neef araya kaash soo qaadanaya wuu kula imaanaya wuxuu dhayaa beerka baa igeebi ama kuteeda toddoba doolar wuxuu dhayaa wuu ka cararaya qofka ama doyi badh dadtooyibar marka kaash laga dhigana waa lacag badan bay noqonaysaa qofkin waan ka cararay kaashku xoog goon maayo waxaan jeclaan lahaa ra'yiga baan ka dhibta maanta in dee doolarkan cirka u kacay aanu faa'iida noogu jirto shaygiyo bondsheef noogu jira ama habal doolar dee waxba lagaa dhimaya qof weyn oo cagcadna ka wadana dee waa adeerka ka xishonaysaa bal ka waran dhallinyarada suuqa ku soo biiraysa ganacsada yarar abuuray sida sixirkan doolarka iyo lacagta noloshiinna iyo shaqadiinna ay u saameynayso runtii dhalinyarta kusoo birta suuqa horta doolarkan wuxuu ku sameeyey aad hoosdhac aad u weyn maadaama baryahan baa dee aan arkayn dhalinyarta badan oo kale mataqaanaa hadduu alla idmaayoona dee doolarkan sixbar bay noola yimi lahaayeen horta runtii inaan ka hadalna waa dooni ra'yiga aan ka dhiibano runtii doolarkan wuxuu hayaa adigu arrin aad u khaldan cirkaas maraya siiba haddeer kaashkiina waa la leeyahay qofkiina dee reermiiga maaha cid kale kulama imaamaysa lacagtan kaashka qofkii lacag markaas kula yimaado aad tirahdo waan intaa qofka kaa tegayaa ganacsiga hoos dhac weyn ma ku imaanaysaa laga yaabaa maalintiin kusoo geli jirta boqol toddobaatan waxaa kusoo geli soddon doolar mararka qaarkood hadda ma dhacdaa inaan waxba lidinka iibsanin oo hoos u dhac yimaado way dhacdaa sax way dhacdaa way dhacdaa mararka qaar waan naga iibsan hadda saako kale walaahi hadda soo kacnay weli hadda waxba ma hayno laakiin insha allah isu sugayna abdulaahi admo
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariim walaale waad mahadsantahay waana ku dhoweynaa waxaa weeye niyow saamaynta maxaan ku sheegaay magaalada uu ku yeeshay dee qofka sixir buu joogaa qofka meel buu joogaayo dadkii danyarta ahaa ama maxaan ku sheegaay dee taagta yaraa cad buu ugu bahalkaysay ugu diray ma maxaan ku sheegay shacabka de maxaan ku sheegay qaadanaya ama lacagisha u qaadanayo de magaranaysaa dadkii ganacsanaya waxay xataa ku leeyihin ama ay ku bixin kari laayihin wixii sarifkii ahaa dadkii maxaan ku sheegaay lacagta sarifka heli lahaa lacagtii boqolkiiba boqolaad ugu kacday dadka danyarahana boqolkiiba sagaashan ma awoodi karaan dad badanoo markaa aan heli karin ama maxaan ku sheega aan sarifan karin waxaan baa jira saamaynta sarifka doolarka ayaa waxa uu yahay mid guud ahaan dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si weyn u saameeyey iyadoo halka doolar lagu sarifayo lacagta shilin soomaaliga labiyo afartan kun oo shilin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood xatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xafladdii guurka la gaaray iyo fanaanka khaalid kaamil
dhallinyaro ka soo baxday qeybaha caafimaadka ee jaamacadaha boosaaso ayaa xaafadaha magaalada boosaaso ka sameynaya wacyigelinta dhinaca caafimaadka sidoo warbixintan ku saabsan arrinkaasi boosaaso uuga soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyaradan oo baratay caafimaadka ayaa magaalada boosaaso ka bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortegista nafaqadarrada hooyada iyo weliba dhallaanka waxayna ka sameynayeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada boosaaso iyagoona booqanaya guri walba si ay aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshada maryan ciise cumar hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda culumta ayaa ka warantay hadafka dhallinyaradan ay u sameynayaan wacyigelinta ku aadan hooyada iyo weliba dhallaanka
sameeyaan wax loo yaqaano awareness wacyigelin inkastoo barnaamijku ka samaysan yahay laba dhinac oo assessmentig inay sameynayaan oo waxawey ardayda waxawey miisaanadooda iyo alaabtooda ay wataan tahay wax loo yaqaano community nutrition oo ay ka hadlaayaan meelaha qaarkood ay taabanayaan ay kamid tahay hooyada uur kale cunooyinka laga rabo inay cunto oo munaasabka u ah inay kula taliyaan bulshadii sidoo kale ilmaha under fiveka cunooyinka laga rabo muxuu ahaa munaasabka inuu cuno oo nutrition ahaan inay kala taliyaan insha allah community inay kala taliyaan communitigeena de waxa weeye ardada keliya inaan waxbarashada ku koobno ma rabno waxaa rabnaa communitygeena waxbarashada in la gaarsiiyo oo waxyaalaha responsibilityga jaamacadda ka saaran inay waxaweye communitygeena gaar u eegto intaasi kadib qaar ka mid a dhallinyarada maanta waday wacyigelintan caafimaad waxay sheegeen in weligood ay ku hamin jireen in mar uun bulshada ay ku celiyaan waxa ay barteen
waxaan aaminsanahay haddii nutritionka macnaha lasii dardardeliyo in dadka badanoo dawooyinka adictation la sameeyey ee uga macnaha ay uga baahbixi doonaan sababta waxaan ognahay basic lifekii macnaha asaaskii biniaadanka qofka cuntada caafimaadkii cunto caafimaad qofka hadduu qaato inuu markaas noloshiisoo dhan caafimaad u heli karo maanta waxaan usoo baxnay oo diyaar unahay inaan bulshadanada aan macnaha waxay naga soo baray maclimiinta naga soo bartay anagoo jaamacadda cunnada caafimaadka socona inaan bulshadii dib ugu celino hooyooyinkii aan soo wacyigelino ilmayaashii yararkaasi nutritionkooda kor loogu qaadinaa nafaqahoodii waana rajaynaynaa intaas iyo in ka badan inaan bulshadanada gaarsiino wadankana aan wax badan aan wax ku celino waana ku faraxsanahay maanta inaan u socono inaan bulshadanadii aan wax ku celino wax badan oo nala soo barayna waan rajaynaynaa inaan ku celino salaamadaas inaan cilmiga baranay oo aan nutritionka uga faa'iideyno bulshadeenni maadaama bulshadeenna ay tahay soomaaliya tahay meelaha fanaan dalka oo u nugul maan nutritionkii inaan cilmiga baranay uga faa'iideyno maadaama saddex sanaan kusoo dhashanay khibradna u leenahay inaan saaka uga faa'iideyno u soo baxnay hadalka baa la dhameeyey oo waxyaaba maanta soo baxna waxaa ka mid ah oo waqtiga iyo jansiga uga faa'iideyno maamooyinka urkale hooyooyinka naasumjinta ciyaarka erkale iyo shanta sano iyo waxyaaba awaarkasiga maadaama hadda ay tahay xilli qobabaa inta badan wada dhacdo malaariyada koleeraha kale in waxyaabahaas o dhan aan dadka oo ka wacyigelino qaybna aan u samayno assessmenti iyo latalin marka hadal ku beeran maayo waa la dhameeyey hadalkii
in inkii markaa waxa weye ay ka korgareen karaan wixii ay soo barteen ay dib ugu celiyaan bulshadoodii iyagoo markaa u sameynaya wacyigelin si lamida qiimeynaya waxaa weye baahiyaha markaa jira si lamida talooyinka ugu muhiimsan ee markaa waxa weye ku degeri karaan iyagoo ka eegaya baahida haysata ee markaa marka ku dheeraan mayo gudoomiyaha xaafadda bandarqaasim ee magaalada boosaaso yuusuf aadan gaas ayaa dhallinyarada uga mahad celiyey dadaalkooda ku aadan u shaqaynta bulshada isagoona sheegay inay ku soo beegeen xilli magaalada boosaaso ay ka da'een roobab dadkana ay ahaayeen kuwo u baahan in laga wacyigeliyo dhanka caafimaadka si ay uga taxadaraan khataraha ka imaan karaa
idinkuna aad qayb ka noqotaan siday sheegtay dhakhaatiirtu waxay yihaadeen waxaaba cabiradiga wadna xaleen walaalahay hadeetaana wal joogaan oo qaybka ka noqonaya shaqada adbiska haddaad danaysaan tababuuro iyo tabarka laftigeeda waa lagu xiraynaa insha allah waxa weeye xilliga ugu ficneeda ugu munaasabeed midna shaqada waa dhiraysaan dadkii dadku yoola ildaal nafaqalaan sababtii aastada ahayd rabataan saamaynta ujeesa bulshada intaad dareemaysaa marka meeshii roob soo galo ama dhiiqo ama nafaqadana waa imanaysaa cudurro waa imanaya economic ah iyo laftigooda bulshadeena dareensiin inaan nagu shaqaynayno haddii lahayno yuusuf maxamuud v o e markana waa dhinacii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horreyno kulamo ka tirsan koobka f a kabka ee kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda bansley ayaa labi eber uga badisay kooxda kale ee tronmor rovres bristol cityna waxa ay labi hal uga badisay kooxda bortsmouth kooxda chelseana waxa ay afar gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee morocambe cheltham townna waxa ay labi hal uga badisay kooxda kale ee mansfield town crowley townna waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda kale ee leadis united kooxda manchester city ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee birmingham city mariinna waxaa shan iyo eber uga badisay kooxda tottenham oo garoonkooda ku booqatay newport countyna waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayeen kooxda kale ee braton half albion hal kulan oo ka tirsan koobka f a kaabka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha stockbort county iyo westham united dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ee dalkaasi ayaa la ciyaaray kooxda levante ee kubadda cagta ayaa labii hal uga badisay kooxda eber gadiis waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee deportivo alves halka kooxda valenziana ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee real villadolid laba kulan oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaarayaa kooxda elja ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda getaaf halka kooxda hweska ay iyadana martigelin doonto kooxda kale ee real batis horyaalka laliiga oo la ciyaaray shan iyo toban ciyaarood ayaa waxaa siddeed iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa kooxda atletico madrid oo kaalinta koowaad ku jirta real madrid oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursadeen toddobiyo soddon dhibcood barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay leedahay afar iyo soddon dhibcood halka villareal oo booska afraad soo ordaysana ay haysato labiiyo soddon dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seera-aaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhex maray kooxaha roma iyo inter milan labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro laba gool iyo laba goola oo isla dhaafi waayeen halas faronana waxa ay labiyahaal uga badisay kooxda kale ee korotona laziana waxa ay labi eber uga badisay kooxda kale ee baarmakalshiyo oo garoonkooda ay ku booqdeen yudaneza waxaa labii hal uga badisay kooxda s s napoli oo ay martigeliyeen fiorentina waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda calyari yuventusna waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda sisiolo ee kubadda cagta horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray toddobiyo toban kulan ayaa waxaa afartan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda ac milan ee kubadda cagta oo hal guuldarro oo keliya la kulantay xilli ciyaareedkan kooxda inter milan oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursatay toddobiyo soddon dhibcood halka kooxda roma oo kaalinta saddexaad ku jirtana ay leedahay afar iyo soddon dhibcood kooxdii sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka siira-aaga ee yuventusna waxa ay leedahay saddex iyo soddon dhibcood iyadoo ku jirta kaalinta afraad ee kala horreynta horyaalka talyaaniga wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab haatanaan oo aadnoo dhinacii heesaha dabacsan
Thank you.
waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa idaacaddii aruurnimo waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kaleeto cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhammaanteenna waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono maanta afrikada bare afarta marka ay tahay inta ka horeyso idaacaddeenna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo